qaraxan oo lagu aasa meel ku dhow geerish dhowaan ay la wareegta dowladda soomaaliya kaasi oo ahaa midkii laga soo abaabulo qaraxii dadka banee ku dhinteen ee ka dhacay degmada waaberi ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada nabasugidda iyo laba ruux oo shacab ah waxaana dhaawac soo gaaray saddex ruux oo kale oo ka dhowaa goobta hafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalana oo la hadlay idaacadda v o a ayaa faahfaahin ka bixiya qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay
waa miino soo boodaahay ahayd balaajkii ay ka dhacday dhimashada hal askari baa ku dhintay iyo laba qof oo shacab ah saddex qof oo kalena way ku dhaawacmeen cadowga ummadda soomaaliyeed ayaa dadkaas dhibaateeyey ciidankuna dee way ka foo jignaayeen arrintan oo baaritaan bay hayeen saasay horta miinada ku dhacday waana ereyada garaash ay ciidanka nabadsugidu la wareegeen markii shacabka shacabkii badnaa lagu gumaaday waa beri ama suuqa beerta ninkii gaarigii halkaas ku qarxay garaashkii laga soo raray oo jananka ciidanka xukumaahay oo ciidan dejiyey ayaa ereyadeeda waaye marka dhimashadu waa intaas dhaawacun adeer waa intaas waan gartay labada ruuxa shacabkaas ku sheegtay maxay meesha ka sameynayeen maadaama ereyadu waa ereya shacab ma aha ereya ciidan waayo deegaan badan baa ku yaala meeshuna waxay ahayd geed hoostiis bay ahayd meesha miinadu kasoo kacday dhammaantoodna guryo shacab baa ku yaala taas baa keentay in shacabku dhibaatadu gaarto askarigaasuna oo goobta ku dhinto dhowr jeer oo hore bamgacmeedyaa lagu weeraray fadhiisinkan geerishkaad ka samaysateen marka sababta dawladdu ilaa ay hadda dul degan tahay soo lama xirin kara geerishka maxaa maxaa si gaar u doorbidna inaad degtaan halkaas waa sax dhowr jeer bambagacmada oo lagu weeraray waayo dee gurigoodii oo laga qabsaday weeyaan cadowgu marka si walbay wax u dhibaatay karaan way way way samaynayaan ciidanka nabad sugidoona dee way u dhabar adeegeen wayna ku mahadsan yihiin inay hantaan amniga ereyadaas oo dhan cadowguna dee mar walba in wax dhibaateeya way ka go-an tahay ciidankuna ilaalinta shacabka iyo dee inay soo dhaweeyaan iyana way ka go-an tahay geerashan ku yaalla xaafadda balaags ee degmada hodan ayay dowladda soomaaliya hore u shaacisay inuu ahaa kii laga soo abaabulay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhaca suuqa mashquulka badan ee degmada waaberi ee muqdisho waxaana tan iyo markaasi gacanta ku haya hay-adaha amniga gaar ahaana hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabduqaadir okey v o a muqdisho